ay ka dambeysay arrinkii uu ka dhawaajiyey suldaan abuubakar cilmi wabar oo isagu caddeeyey arrin ah inaanu kasii mid ahaan doonin somalilan laynka telefoonka fikirkaaga fayuu ku dhiibo iyo sidaad u aragtid arrinkan iyo qaabka iyo sida wax loo maareeyey sidii loo xoojin lahaa laynka telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu haa walaal waa kusoo dhaweynaya magacaaga iyo halkaad joogtid
waxaan joogaa waxaan joogaa wardhamaa joogaa waxaa la yidhaahdaa axmed cabdiraxmaan xusmaa la yidhaha haye walaal ha walaal t v-ga iska daa telefoonka igala soco haye london baa jooga waxaana la yidhaha axmed cabdiraxmaan
haye
arrintaa iyada ah ee awdal ha
waxa aan jecelahay ama si ay tahay ha oo aan ku raaxsanay odayaashale ciidamada waa in laga saaraa magaalada waa gartay
anigu nin somalilan dara baan ahay adigana kula macag baan ahay
Waa gartay. waa gartay
Ee, dadkuna waa dad isku mid oo oo wada gashay waa gartay magaalo keliyana uma ogolin inay ciidamadu sidii kii sii adbatay ha ay gaas wareegaan waa gartay
madaxweynuhu wax wanaagsan buu qabtay mhm sharafta iyo wixii uu wax ku qabtay in uu dhowraano aad bay u fiican tahay waa gartay marka magaalada boorame ee ciidamada lagu soo kordhiyay waana qolay in gorayo cawl oo kale dee ay joogaan ciidamadu waa gartay
laakiin iyagoo hubkoodii sita inay ardayda iyo maxay haysay dumarka iyo carruurta tustaan hubka ha
adna waad garanaysaa adna waan garanayaa cidna loo sheegi maayo ee waxa weeyaan adduunyada ugu weyn aad baan kaaga mahad celinayaa laymanka oo aad u fara badan meelo kala duwana laga soo hadlaya cabdiraxmaan laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Ha- calaykum asalaam walaal magacaaga iyo halkaad joogtid aniga cabdiweli waxaan joogaa london cabdi weli ee barnaamijka ma daawanaysa walaal haa barnaamijku waa daawanayay waxa macnaha waxaan rabaa inaad fikradayda ka haye walaal haye walaal
Ee, maadaama hadda haddii oo maaragtay dadka odayaashii ay qaylinayaan oo maaragtay ciidan la dul dhigay aniga fikraddeeda waxay ila tahay ha
ee in ciidan amisona meesha la geeyo si nabadda loo sugo maadaama soomaalida ay heshiin weysay meel walba oo Eh, laakiin taa haddaan kaa dhex galo eh, arrinkan iminka dhacay arrin joogtaa ma ahayn Eh, meel haddii ay nabadi ka jirto muddo eh, khilaaf waa iman karaa waa arrin u muuqata in lagu dhammaynayo eh, wada hadal iyo wada xaajood iyo odaytinimo marka arrintu ma gaarsiisna halka aad adigu gaarsiinaysid miyaanay kula ahayn cagmadhigo waa runtaa aniga fikraddeedaan ka hadlaa kolley bili-aadanaan ahay qof walbana wixii macnaha siday leeyihiin u ka hadlaa moogtahay waa ku garta walaal aniga marka fikraddeeda haddaan cabiro waxaan aaminsanahay soomaalida inaysan macnaha ay meel walba ay joogto ay dad isku qabto ay heshiin karin Mhm.
hadda dhinacan kale qaasumo waad aragtay ee, maaragtay ma ahan hadda oodal keliya ma ahan marka ciidamo ammaanka sugo amisocona maadaama ay aad iyo aad aad iyo aad waa fikirkaaga aadaan kaaga mahad celinayaa adoo cabdi weli barnaamijkaa igala qayb gala leemanka ayaa buuxa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ha walaal waa kusoo dhaweynaya magacaaga iyo halkaad joogtid waa iibaan baa waxa jooga istalanda ha walaal eh, liban arrimahan iminka eh, aan ka hadlayna awdal iyo sida eh, odayaashu u maamulayeen iyo arrintaas sideed u aragtaa adigu walaal Ha. ha liban telefoonka igala soco walaal waxaan u arkaa ha
soomaaliya sagaashan iyo kowdii bay burburtay waa gartay qabaa'il bayna noqotay waa gartay
ilaa iyo haddana ma qabiiladii ma shardigan waa gartay
awlan waxaan ka socdaa waxaan u arkaa inay uun tii oo shirka ku hayso mhm waa qabiil qabiil awood u sheeganaya waa gartay
marka halkaas waxaad moodaa in caalamka uu ka indheele yahay in soomaalidu waxay isku qabatay ay qabyaalad ahayd haddana qabyaalad isku hayso ha laakiin caalamka iyo soomaalida dhexdeeda labay kale yihiin ee soomaalida arrin u taalla ayaa jirta caalamkana wax looga baahan yahay ayaa jira arrimahani oo kale uma baahna caalam waxay u baahan yihiin ee, dadka ee, wada dhashay ee wada degan iyo nidaamka iyo dastuurka la degsaday in la meelmariyo miyaanay liban sidaas ahayn
dastuurka horta anigu aan aaminsanahay mid ka sokeeya kii lixdankii ma ogi waa fikirkaaga fakarkayga aniga ma ogi baaba ku eeba markaad fiirisid somalilan nidaamka iyo qaabka ay samaysatay iyo wanaagga ay ku wada joogtay iyo nabadgelyada ay samaysatay iyo muuqaalka wanaagsan ee ka muuqday liban adigu ma moogtaha mase waa diidantay waad ogtaha
wallaahi ma diidani in somaliland ay nabad ku noolaato waa gartay
laakiin nabaddu mid dadkoo dhan u dhaxayso inay tahay ha
oo awood qabiil ah la isku caburin ha
oo wax qabiil rabo aan qabaa'ilada kaleeto qasab ku yeelan la odhan ha midda aan diidanahay taas weeye aad baan kuu gartay waa ku salaamayaa iyadoo leemanka teleefanadu ay buuxaan liibaanow laynka kale ee telefoonka salaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu halow salaamu calaykum halow wahagaag daawadayaal weli waxaad nagala socotaan telefishinka caalamiga ee universal iyo barnaamijkan gaarka ah laynka telefoonka asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu asalaamu calaykum cadwel dhege waa waa kaaga mahadcelina marka ugu horeysa barnaamijkan qiimaha le ee caawa soo jeedinayso haya walaal waa kusoo dhaweynayaa aadaan kaaga mahad celinaya magacaaga halkaa joogtid mag anu waxaan joogaan kala soo hadlayaa xaafada agtaada ee westminstow magacayga waxaa leedahaa axmed cabdi ciise haye waxaana wax ka qoraa arrimaha hadda ka jira somaliland waa gartay marka anigu mid baan ah, ah, ka hadlahaa quraata waan ogayn waktigu yaryahay ha waxaan doonaya horta em, markaad nin lasoo doorto ama ahad local consular eh, golaha deegaanka ka soo baxay ama nin baarlaman oo kale ha hada jeer waxayd maqlaano dadkeenu fikrade aad ka aaminsan yihiin oo ah qofkaasi xasanaad buu leeyahay waa gartay marka waxaa jiray qofkii baarlamanka wadadkeenu wadankan ingiriiska maanta wadin m p a oo ingiriis ayaa gabadh lagu haysay inuu farafmeeyey waa gartay isla markiiba boolisku isk- boolisku uu iskayey Mhm.
markaa boolisku waxay idhahdeen gudoomiye baarlamanka wuxuu leeyahay ingiriisku Mhm.
ninkan arrintiisu boolisay u taallaa waa ama gartay ha xidhaan ama dembi ha ku soogaan ama ha sii daayaan waa gartay ninkii waa kii lagu soo daayay markii dambe en- en la soo daayey laakiin se dacwadiisa waa la gelaya markaa ninka- arrintan eh, arrintan ninka- iminka inaaba ha ku qosonta, arrinta- arrinta arrinta iminka ha ku qosonta waxa weeyaan agteeda ha ha ninka m p gii labada nin waxaa lagu haystaa in arrintan maanta wadanka wadanka wadanka ka dhacday ha in ay dal horiyeen waa oo ay gartay treason ay ku dhaqaaqeen oo odaygan dembi eh, buuraha galay ay ku taageereen fikirkiisii isaguu qabay ee xaa- inaanay somaliland jirin yaa ku taageeraya halkaa ku soo celi walaal Waxaa- halkaa halkaa ku celi yaa ku taageeraya labada nin em, eh, golaha eh, eh, reer galbeed golaha consularska golaha deegaanka laga soo doortay Hmm.
waxa iyagu ay laba ku raaceen ama ay ka qaybahayeen inay qoraadan iyo dhibkan maanta dalka ka Eh, ka dhashay taa haddaan kaa dhex galo taa haddaan kaa dhex galo odayaasha iyo cuqaasha eh, reer owdal inta anagu aan ka ognahay iyo inta aan universal ka daynay iyo inta aan barnaamijkan gaarka kusoo qaatay waa dad iyagu markii hore qaaday mas-uuliyadda la xiriirka eh, ninka odaga ee suldaanka ah kadibna yidhi arrinta isaga ayay gaar u tahay annagu wax kale ma aanan abaabulin cid kalena waxba wakiil ugama nihin arrintana beri baynu ka nahay yidhaahdeen adoo soo koobaya waktigoo igu yar maxaa fikirkaaga ugu dambeeya u yahay walaal marka cabdilgaari waxay la tiri odayaasha si wanaagsan ba ogoleen hawshan odayaasha iyada loo daayay haday ku wanaagsan laakiin waxaan anigu tiri taagan tahay ha in ninka lasoo doortay ha hadduu arrimo jiisna ku dhacaaqa inuu sharci qabanayo Ha.
una sharci una sharciga ka tallaabsan karin Aad iyo aad.
una sharciga aanu ka sarreynin wagaag aad ba aad baan kuugu mahad celinaya waktiga ayaa isoo haya ee daawadayaal ee barnaamijkan waan jeclaa inuu sii socdo laakiin suurtagal ma noqon barnaamijyo kale ayaynu ku kulmi doonaa biidn illaahi kariim waxaynu ka hadlaynay waa xiisadii ka taagneed gobolka awdal iyo sida loo maareeyey sida ay dowladda uga hadashay